habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo jimcaha bisha agoosna ay tahay sagaal iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo sheegay in ay ka xun yihiin dib u dhigista doorashada soomaaliya
golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay ka midaysan yihiin arrintani waxaynu ka niyad jabnay in doorashadii dib ay u dhacday muddo bilooyin ah waxaa sidoo kale aad muhiim oo in taariikh cusub la qabtay oo doorashooyinka ay dhacayso bisha oktoobar dhammaadkeeda waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorka baarlamaanka ee dib u egista dastuurka kan dambe oo afar sano maandayga haysta ayaa wanaajin doono qaraarka oo guddoomiyaha baarlamaanka ee uu u akhriyey aan ansixinno gruub xag jira oo anti federaal ah oo awalna dastuurkan mataqaana horey ugu soo cayaaray haddana weli ku dhex jira haddii labada saaxiib ee doodooda yani aan wax ka idhaahdo labadaba waxaad moodaa inay weedhooda u dhexayso calina garle aydiibna garle
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa aad u dhaleeceynaya maamulka madaxweyne barack obama kadib markii shaaca laga qaaday in afar boqol oo milyan oo dollar oo la siiyey iiraan lagu xiray sii deynta dad maraykan ah oo ay haysay xukuumadda tehraan afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka paul ryan ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay maanta in madaxweyne obama uu maamulkiisa shacabka marin habaabinayay tan iyo bishii january markaasi oo lacagta la bixiyey sidoo kale musharaxa jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa madaxweyne obama ugu yeeray in uu yahay beenlow isaga oo sheegay in uu beeniyey in lacagta iiraan la siiye ay ahayd madax furasho waaxda arrimaha dibadda maraykanka waxa ay sheegtay in lacagta iiraan la siiye aysan ahayn madax furasho lacagtan oo ahayd mid iiraan ay ku lahayd dowladda maraykanka ayaa afhayeenka waaxda arrimaha dibadda john kirby waxa uu sheegay inay u adeegsadeen in ay ku xaqiijiyaan in iiraan aysan ka bixin heshiiska lagu galay in la sii dayo dadka maraykanka
biliiska brazil ayaa sheegay in dabalyahano maraykan ahi oo olombikada ka qayb qaatay lagu dacweyn karayo kharbudaad iyo bixinta warbixinno been ah oo ay boliiska siiyeen kadib markii dabaalyahanadaasi ay qarteen inay abuureen sheeko ahayd in qori caaradiisa dhac loogu geystay kal hore gudaha brazil dabaal-yahanada ryan losht iyo jack cogner iyo ganer bens iyo james fegan ayaa hore boliisku waxa ay ugu sheegeen in lagu dhacay xaafad ku taalla magaalada rio de janeiro axaddii xilli ay kasoo laabteen goob lagu caweeyo laba ka mid ah raggaasi ayaa waxaa lagu qabtay garoonka xilli ay doonayeen inay dib ugu soo safraan maraykanka waxaase la sheegay in ryan losht uu mar hore isniintii soo galay wadanka maraykanka fernando veloza oo ah madaxa biliiska magaalada rio ayaa sheegay in kamerooyinka nabadgelyadu ay muujiyeen in raggani ay booqdeen xarun shidaalka lagu iibiyo halkaasoo ay dad goobjoogayaal ahina sheegeen inay waxyeeleeyeen suuliyadii kahor intaaysan booliisku gacanta iskula tegin
orodyahanka u dhashay dalka jamaica usain bolt ayaa ku guulaystay billad kale oo dahab ah isaga oo kaalinta koowaad ka galay orodka labada boqol ee mitir xilli uu sheegay in tartankan uu noqon doono kiisii ugu dambeeyey wakhtiga uu ku orday oo ahaa sagaali toban dhibic toddobaatan iyo sideed ilbiriqsi ayaa nus ilbiriqsi ka wanaagsanaa xawaarihii ugu dheera ee tartankan lagu qaado oo sidoo kale isaga uu horey u sameeyey markii uu tartanka dhammaaday kadib ayaa bolt waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu ku guulaystay billadda dahabka hase yeeshee waxa uu yidhi in uu door bidi lahaa in uu ku sameeyo xawaare intaasi kasii dheer usain bolt ayaa ilaa iyo hadda tartanka ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brazil waxa uu ku guulaystay saddex bilad oo dahab oo xiriir ah oo tartamada labada boqol iyo boqolka mitir ah
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee wadankan maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay inuu ka shalaynayo qaar ka mid ah hadaladii uu adeegsaday intii lagu guda jiray ololihii doorashooyinkiisa waxa uu tilmaamay in sidoo kale ay ku adkayd in uu hadalladaasi sheego mararka qaar ayuu tilmaamay in inta lagu guda jiro doodaha kulul ay adag tahay inaad xakamayso hadalladaas sheegayso isagoo intaasi ku daray inuu ka qoomameynayo hadallada qaar ee uu jeediyey waxaana hadalkaasi uu ka sheegay magaalada charlotte ee gobolka north carolina halkaasoo dad taageerayaashiisa hay isugu soo baxay uu kula hadlayay donald trump
warkii dunida intaasi ayaynu kaga gudubnaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan qaybihii kale ee idaacaddeen habeennimo golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa si weyn u soo dhoweeyey jadwalka doorashada soomaaliya ee dhowaan ay soo saareen madaxda madasha qaranka golaha ammaanka waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dib udhaca ku yimid jadwalkii hore ee doorashada waxaana ugu baaqay soomaalida in ay fuliyaan qorshahan cusub warbixintan waxaa inoo hayaa wariyahayaga jamaal axmed cismaan
war uu soo saaray madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ahna safiirka dalka maleysiya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ramlaan ben ibraahim ayaa waxa uu ku soo dhoweeyey kulmadii dhowaanahan ay yeelanayeen madasha hoggaanka qaranka ee soomaaliya si loo dardargeliyo doorashooyinka soomaaliya la rajaynayo inay ka dhacaan sannadkan laba kun lix iyo toban goluhu wuxuu sidoo kale soo dhoweeyey sida warka lagu sheegay horumaradii siyaasadeed iyo nabadgelyadii laga sameeyey soomaaliya tan iyo sannadkii laba kun labaiyo toban iyagoo hoosta sidoo kale ka xariiqay sidii si wadajir ah loo sii wadi lahaa yadadilada ku aadan dowladnimada dimuqraadiyadeed ee la dhan yahay islamarkaasina loo helo doorashooyin aan mugdi ku jirin oo macquul ah danjiraha britain ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey matthew recroft ayaa warfidiyeenka la hadlay kadib shirkii ay golaha ammaanka ee qaramada midoobey yeesheen ee arrimaha soomaaliya ay sidoo kale ku soo hadal qaadeen The Security Council remains united on this issue. We're disappointed that the elections have been uh, delayed by a couple of months. It's really important that the new golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay ka midaysan yihiin arrintani waxaynu ka niyad jabnay in doorashadii dib ay u dhacday muddo bilooyin ah waxaa sidoo kale aad muhiim oo in taariikh cusub la qabtay oo doorashooyinka ay dhacayso bisha oktoobar dhammaadkeeda oo aanay dhicinna dib u dhacyo kale taasina waxay u sii gogol xaaraysaa in la helo doorasho qof iyo codkii ah sannadka laba kun iyo labaatan elections in 2020.
iskastaba haatee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in hoggaanka madasha qaranka soomaaliyeed wakhtigii ay u qabteen in doorashooyinka ay dhici doonto mudnaan la siiyo islamar ahaantaasina laga dhabeeyo doorashooyinku aan mar kale dib u dhicin soomaaliya ayaa lagu wadaa in baarlamaan cusub ay yeelato bisha soo socota ee sebteembar iyadoo oktoobarna la filayo in doorashada madaxtinimada ee dalka soomaaliya sida ku cad heshiiskii ugu dambeeyey ay gaareen hogaamiyaasha dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsaneed warbixintii golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu ka soo saaray doorashada soomaaliya
habeen wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay markan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan la diyaara sahre cabdi axmed
hagaag doodeenna maanta waxaa ka qaybgelaya daahir amiin jeesow oo isagu ah guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xildhibaan maxamed cumar dalxa oo isna guddoomiye ku-xigeenka ah arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga guddiga u qaabilsan baarlamaanka iyo xildhibaan yaasiin cabdi seed oo isna guddiga dastuurka baarlamaanka soomaaliya u qaybsan bal dhammaantiinba soo dhowaada mudanayaal mudanayaal ka wada tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa tihiin doodeenana dabcan waxay ku salaysan tahay cutubyadii dastuurka la gudbiyey toddobaadkan ee cutubka lixaad toddoba iyo sideedaada isku meela sagaal ilaa iyo shan iyo toban ee haddaan bal ku hormaro xildhibaan yaasiin cabdi seed waxaad ka mid tahay guddiga dastuurka ee baarlamaanka bal dastuurka cutubyadan haatan aad gudbiseen maxay yihiin sababtuna maxay tahay aad u gudbiseen wakhtigan ugu horeyn waxaan salaamayaa v o eda saare cabdi axmed waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada saaxiibadaya daahir amin jeesow iyo maxamed cumar dalxa barnaamijkan aada iyo aad baa runtii fursad fiican u yahay in maaragtay tafsiir laga bixiyo sida xaalka hadda uu yahay iyo meesha ay marayaan arrimaha dastuurka laga hadlayay arrintan shalay markaan ka bilaabo shalay baarlamaanka waxaa la keenay warbixin u qoran guddiga la socodka iyo dibweyne dastuurka ay keeneen la doonayo in lagu ansixiyo talooyinkii kala soo jeedintii guddiga ay sameeyeen dib u erisadii mataqaanaayo shirarkii ay maaragtay ay hore usoo qabteen marka arrintaas waxa weeye marka waxay dhalisay dood bay dhalisay shalay baarlamaanka gudihiisa ay ka dhalisay waa marka koowaad horta guddiga anigu xooyn baan ka ahay guddiga saaxiibadii kale oo guddiga mataqaanaa igala midna waa ay joogaan wax warbixina oo horta arrintan aanu ka diyaarinay oo anagu qorshe ahaan baarlamaanka aan usoo diyaarinay ma ay jirinin aan ka ahayn guddoomiyaha oo akhriday warbixin gaara oo maaragtay guddigaas iyo sidii usoo shaqeeyey ah marka middan warbixintan kale oo la doonaya in laga ansixiyo baarlamaanka oo dhalisay dooda ayaa waxay tahay yacni marka laga reebo cutubyo hore oo hore loo soo gudbiyey oo ahaa ilaa toban cutub marka laga reebo oo lagu soo daabacay buug baarlamaanka xildhibaanadiisa loo qeybiyey muddo hore oo ay ahayd in laga doodo oo marka baarlamaanka fursad loo siiyo inuu ka doodo aragtiya halkaas ku jira oo lasoo jeediyey siday doonaan ha loo soo jeediyo siday doonaan ha ku imaadeene middani waxay xambaarsan tahay marka mid ka duwan cutubyadii hore looga hadlay oo ah cutubyada lixaad ilaa iyo sagaalaad oo u badan arrimaha maaragtay u baahan arrimo siyaasadeed in maaragtay na oo hadda ka horna baarlamaanku resolution ka soo saaray waa garta waxaan kaloo rabaa inaan waxaa kaloo rabaa inaan sheego koob iyo tobankii bishii lixaad sanadkan laftigiisa baarlamaanku wuxuu soo saaray isla qaraarka shalay la keenay oo la doonayo in la keeno mid aan ahayn macnaha mid la mid ah kaas oo looga hadlayey maadaama dastuurka dhamaystirkiisu uu ku ekaa laba kun iyo lix iyo toban in laba qodob wax laga bedelo labadaa qodob oo ahaa kala ahaa qodobka lixdanaad iyo qodobka boqol iyo soddon iyo lixaad oo midna ku saabsanaa in loo bedelo doorashadii baarlamaankan waxaa bedeli doona baarlamaan lasoo doortay in loo da loo bedelo inay dalka doorashada badhacayso waa garta boqol iyo soddon iyo lixna oo ku saabsanaa dhamaystirka dastuurkan oo ahayd in afar sana lagu dhameeyo maadaama uu sabaysm waayey in aan dastuurkaan si uusan u dhiman oo noola u noqdo in baarlamaanka federaalka uu u gudbiyo baarlamaanka soo socda waa yahay marka adigu waxaad waa tahay adigu waxaad qabtaa fikirka ah in dukumentigan qabyo qoraalka ah ee cutubyada ka tirsan dastuurka federaalka ee soomaaliya aan loo gudbin baarlamaanka soo socda aan siiyo marka xildhibaan daahir amiin jeesow oo fikir ka duwan taasi qaba xildhibaan haye bismillah waa sahre waa ku salaamayaa labada xildhibaan oo saaxiibadayana waa salaamaya sarooyin run waaye in la keenay muxuu ahaayeen dastuurkii oo ay guddigii muxuu ahaay ku howlana yaasiin oo kamid ahaa ay baarlamaanka keeneen sida aada la socoto baarlamaanka waktigiisa gabaabsi waaye waxaa laga yaabaa maalmaha soo socda in la xiro kalfadhigii sideedaad ee baarlamaanka kan sagaalaadna inas furmaayo allahu aclan waayo doorasho dadban inay dalka ka dhacda ayaa la rabaa waxa keliya ee meesha yaallaa waxa weeye waad keenteen waad ku mahadsan tihiin annaga hadda kama gaarno inaan fiirfiirino inaan wax ka muxuu ahay ka bedelno waxaan u gudbinaynaa muxuu ahay baarlamaanka tobanaad ay imaan doono ha loo dhigo hana loo gudbiyo qaraar isagoo ah oo qaraar laga soo saaray in baarlamaankaas qaraarkana wuxuu caddaynayaa annaga waxaa noo igmaday madash muxuu ahay dastuurkan inaan wax ka bedelno shacabka soomaaliyeed oo ay matalayeen sideed boqol iyo kontonkii argadaha dastuurka ansixiyey kowdii agoosta labada kun iyo laba iyo toban ayaa baarlamaankan u igmaday waa wax kale qof kale dad kale looma igman baarlamaankan ayaan u igmanay inuu wax ka bedelo ayaa la yidhi marka wax waa ka bedeli waayni waktigiina waa nagu waa nagu dhammaaday inaan u gudbino annagana sidii annaga ay noogu igmadeen aan ayagana ugu igmano baarlamaanka tobanaad oo imaan doono inta dooda meesha taalla waa taa ee ma aha wax ma ka bedelnaa wax ma ka qornaa muxuu qodobkan iyo qodobkan muxuu dhahayaa ma eeg eegnaa ma aha hawsha meesha taalla shalay waa yahay marka adiga maxay kugu muuqataa inay ahmiyad leedahay haatan in anigu anigu anigu waxay igu muuqataa maadaama baarlamaankii kalfadhigii sideedaad uu xirmaayo in qaraarka baarlamaanka shalay la hor keenayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka uu akhriyey la la ansixiyo baarlamaanka tobanaad ee soo socdana loo loo igmado muxuu ahaay wax ka bedelida dastuurka waa gartay yaasiin seed adigu waxaad leedahay dukumenti ama qabyo qoraal hore aysa u akhrin baarlamaanka wakhtigan looma gudbin karo ka soo socda oo ma sii sharciyeyn karaan maxaad u cuskanaysaa
saare aad baa umahadsan tahay xildhibaan saaxiibkeena waa mahadsan yahay laakiin maadaama anigu aan xogaal u ahay waxaan rabaa halkan inaan idiin caddeeyo waraaqda waxaa ku qoran saddex xulasho oo oo kale ah in mataqaanaa baarlamaanku guddiga iyagaana inay soo gudbiyaan saddex xulasho oo ay saddexdaa xulasho mid ka mid a ay doorteen arrintaasina arrin meesha ku jirta ma aha xulashooyinka la keenayna waxa weeye waxay si toosa uga hor imaanayaan manaajiida asaasiga ee dastuurka cutubkiisa koowaad haddii aan marka ku- tusaale ku siiyo waxaa ku qoran eh, waxaa la keenay saddex xulasho oo kale ah eh, in awoodaha mataqaanaa eh, eh, eh, dastuuriga ah eh, mataqaanaa garsoorka garsoor midaysan eh, garsoor baahsan iyo garsoor mataqaanaa saddex saddex heer garsoor eh, awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha waayo horta saddex loo qeydiyey sida dastuurku qabo eh, xukuumad macnaha dowlad ra-iisul wasaare iyo madaxweyne leh dowlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh iyo dowlad mataqaanaa madaxweyne ku- madaxweynaha uu shacbigu dooranayo marka eh, xulashooyinka kan ayaa waxa wa- qor- qoraalka lagu soo qoray in guddiga dastuurka ee baarlamaanku xulashada ugu wanaagsan oo uu keenay ay tahay eh, in dalku u yeesho hal aqal oo baarlamaan in dalku u yeesho madaxweyne isagu ah eh, ma- madaxa dalka iyo madaxa xukuumadda iyo in hay-adii garsoorka oo ama hay-adaha garsoorka ah ay noqdaan hay-ado mataqaana unified oo mataqaana maxkamad ka bilaabanaysa heer federaal ilaa iyo mataqaana heer eh, maaragtay eh, eh, eh, dowlad goboleed.
dhexe arrintaasi marka waxay si cad uga hor imaanaysaa ama arrintan lafteeda ka hor imaanaysaa manhajyada aasaasiga ee dastuurka iyo qaabka federaalismka ee dalka waa garta suurtagalna ma aha qodob- qodobka boqol iyo soddon iyo laba ee dastuurka ayay ku caddahay inaan haba yaraatee waxba laga bedeli karin mabaadiida aasaasiga ee cutubka koowaad ee dastuurka taasoo caddaynaysa marka qaab dhismeedka lagu heshiiyey ee dowliga ahi inuu yahay nidaam heer federaala marka halkan waxaa lagu soo qoray inaan waa gartay annagu aqalka aan sare aan hal kaa qaadsiga dhex galay nahay.
yaasiin cutubka cutubka shan iyo tobnaad waxa uu qorayaa ama uu ogolaanayaa wax ka bedel in lagu samayn karo dastuurka qabyo qoraalka ah marka taasi Sax.
miyayse ku jirin eh, cutubyada haatan aad ka hadlaysaan cudubka shan iyo tobnaad sidiisa wuxuu caddeynayaa habraaca loo marayo wax kabedelka dastuurka yaa wax ka bedeli karaa horta marka ugu horreysa dastuurkan wuxuu ka hadlayaa inay jiraan laba aqal labada aqal marka waa inay yihiin laba aqal oo midna uu ka imaanaya dowlad goboleedyada midna uu ka imaanaya baarlamaanka oo ka kooban min shan xubnood labada aqal mid waliba oo ka mid yihi marka uu ku ansixiyo aqlabiyad ka badan boqolkii macnaha yani eh, eh, saddex meelood oo laba meelood ayaa markaasi so- ansixintiisa la beli karaa nidaamka federaalismka iyo qaabka u dhisan yahay iyo qaabka u hadlayo wax laga bedeli karo haba yaraatee ma jiraan bal aan aado xildhibaan maxamed cumar dalxa een labada dhinace ishaya ee guddiyada arrimaha ee dastuurka iyo gudaha waad ka madax bannaanta adigu ma kuula muuqdaan garta sida ay dhinacyadu ku doodayaan in dastuurkan haatan qabyo qoraalka aysa habbooneen dhinac ka mida sida uu leeyahay waa yaasiine in baarlamaanka tobnaad loo gudbiyo kana uu meel mariyo
zahray marka u horeysa waa salaamaya adiga v o a labada saaxiib ee runtii qadka aan ku wada jirnana ee yaasiin iyo daahir sidoo kale ayaan guddi salaamta Ee, haddii labada saaxiib ee doodooda yani aan wax ka iraahdo ee, labadaba waxaad moodaa inay weedhooda udhexeyso aragtidayda ee ee, tii berigii ee, nin odaya uu ku maamahi jiray maaragtay ee, ayaamihii dagaaladu ee, maaragtay odayaasha isku qabsan jireen calina garle caydiidna garle ama nin maxzuumena garle muriidena garle ee maaragtay ee, uu sheegi jiray oo kale ama marka ee, meeshan marka yaasiin uu aragtidiisa ee uu dareenka ka muujinayo ee xilligan gudbinta dastuurka ee qabyaha qoraalka ah qaabka ay usoo diyaariyeen guddigu ee waa ku raacsanahayo waa xilli aanan ee runtii wixii loo baahnaa oo dhan baarlamaan intuu si lafaguray ka dooday ka baaraandigay eegay maaragtay saxay ee aanan la siinin ee wakti gabaabsi ay tahay xaaladdu lasoo dhigay ee la rabo maaragtay dhaafsi iyo maaragtay imoti maaragtay qaab ku dhisan inuu ku yimid maaragtay ee dadaalkii iyo juhdigii ay geliyeen ee loo baahnaa guddiga dastuurka inay keenaan baarlamaanka goor hore oo bil maanta ee annaga ramadaan wixii ka dambeeyay baarlamaan uu iska xidhnaa ee shaqadaasi la rabay in horey loo qabto oona munaasab aanan ahayn iyadoo hadda ee qaraarkiiga maaragtay shalay ee qornaa ee la horkeenayna baarlamaanka uu ku qoran yahay ee wuxuu kaga eg yahay baarlamaanka ee labaatanka bisha agost oo habeen dambe ee ay tahay ee waxa naga xiga waa garta ee saaxiibkay baahirna ee arrinta sida eebka cararka baarlamaanka uu taagan yahay ee wax weliba shaqadiisii baarlamaanka isagaa dib u dhigay ee gudan waayey ee lagu eedeeyey ee wareegto iyo la isticmaalay maaragtay ee madal iyadana marka loo fiiriyo warkiisii waxa uu eg yahay inay tahay meesha maarata eedka carar laakiin baarlamaan shaqadii asaga uu ku lahaa waajib ahaan ama dastuur ama wixii loola baahanaa doorashada wixii asaga uu ka oran lahaa ama uu asaga ra'yi talo uu ku lahaa ee sharciyan aanan meesha oolin oo hawshiisiiba maanta meel kale ay ka socoto marka hadda waxa waaye baarlamaankii wuxuu noqday weedhii gabadhu ay lahayd aniga ma fogsani mana dhegeni oo Waa gartay.
baarlamaankii mana fogsana mana dhegena baarlamaankii howlgabna ma aha mid maaragtay shaqadiisiina maaragtay ee haddana laleeyahay wata waaye waxa uu hadda uu soo saari karay ama uu hadda ee la dhihi karo ayuu doorashada uu baarlamaanka uu ka oran karaa ama uu soo maaragtay ee saari karaa aniga noo muuqata male waxyaabaha hadda socda o dhan waxaanu arkayaa inay yihiin wax hoosaasin ee lagu marin habaabinayo shuruucdii baarlamaanka xaqa u lahaa inuu asaga soo saaro iyo go-aanadii ummadda ay ka sugayeen inuu asaga soo jiriyo iyo talooyinkii loo baahnaa inuu wax ka yidhaahdo shantii qaybood ee baarlamaanka ee Waa asaga ta- uu taas horay hayno- u shaqeeyey, haynoo dambayso ee inuu noqdo xildhibaan.
xildhibaanka nin shan iyo labaatanka Mhm.
waxaasoo dhan waxbaa laga bedbedelay waxna waa lagu soo kordhiyey yaa sharciyeeyey halkee loo cuskanayaa madashu sharcigeedii laftirkeeda iyo waa xeerka iyada ay ku ta- dhisan waa- tahay waa u gelaynaa taas xildhibaan maxamed cumar dalxa wax dhinacan international community wax ka wada wax madal ka wada wax guddi kale ee madax banaan ka wada wixii oo dhan baa isbarbaryaac socda marka waayahay een, kaba soo qaadba guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka waxay ahayd in la dhammeeyo jiritaanka ee dastuurkan qabyo qoraalka ah sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka baarlamaanku uu ka doodo oo maaragtay wakhti fara badanna lagu bixiyo tii haddii ay dhici weyday tan haatan ay doonayaan guddiga federaalka inkastoo xubno ka mida durbaba ay kasoo horjeesteen oo ay diidan yihiin haddii lacala laba mariyo baarlamankan maalinka sabtida ee nagu soo socota ayaa laga yaabaa in fadhiga ay ka yeelan doonaan baarlamanka haddii uu maro ka dambe in dib loogu dhigo isagoo qabyo qoraala maxaa dhibaato ku jiro problemka saarata waxay tahay qaraarka ee guddoonka baarlamaanka uu soo diyaariyey faqradda ugu horeysa ayaa waxaa ku qoranba baarlamaankan xilkiisa uu egyahay labaatanka agost sideebaa ma aragtay ee marmarka qaaraan idaacadaha waxaan oola yaabi jiray qaar baa ogeysiis waxay bixinayaan waxay jilayhiin bisha soddonka iyadoo la marayo labaatanka maaragtay waxaa la farayaa maaragtay ee ee agosto inay maaragtay ee sidaa- sidaa maaragtay ee hay-adaha laga sugay inay sameeyaan war labaatankii goormaa lasoo dhaafay soddonkii waay qofta ee weysiiskeeda idaacadda saaran yahayne hadda waxa waaye baarlamaankii oo asaga dhahayo shaqadiisii oo dhammaatay oo asagii istilmaamay uu leeyahay labaatanka agoost ay ugu eg tahay ayuu haddana wuxuu rabaa kow iyo labaatanka inuu asaga qaraar uu ansixiyo Waa ama inuu soo saaro isagoo aanan samaysanin sharcigii isaga ee wax un ama loogu daray ama loogu kordhiyey ama muddo markee hal maalin hadduu ku darsanayo baarlamaanka ama dowladda ku darsanayso waa inay sharci meesha ay noqotaa arrin ummadda soomaaliyeed ee markaasi ay og tahay waa inay noqdaan baarlamankiina cid uu raaco ma yaqaan xukuumaddiisa si sharciyeed ka imaan maayo ee guddigii ee sharciga ahaa ee isaga uu ansixiyeyna waa kii shalay Waad.
Ee, ayadoo laftirkeeda maaragtay ee wax kubaysa ee Daar.
maaragtay ee ee keentay ee baarlamaanka hortiisa ee een waxaan marka iyada laftirkeeda ee ee ay isku maaragtay ee milmeen ayada iyo guddigii kale ee wareegtada madaxweynaha uu ku magacaabay yaa marka iskale awoodda sharciga ah inay doorashadii iyo nidaamkii wixii wadanka ama dastuurkii loo baahnaa inay wax ka bedelaan ama inay dheereeyaan muddadii ama inay soo gaabiyaan waa maba tahay la yaqaanaba hadda cid wax le madaxweynihii dhinac buu wareegta kasoo saarayaa si oo oo madax banaan dhinac buu wax ka keenaya aan siiyo baarlamaankii daahir hadda dhinaca laga furay oo Waa- dacfooyo ah. Waxaasoo dhan Daaray, kuwa waxaa- waxaa la rabaa inaad loo baahan yahay in loo qeybtiso hadalka oo- oo waaya guusha uu daar yeelo.
amin waxaan daar rabaa eh, saare saare axmed marka ugu horeyso baadi meel ay jirin lagama doono waxa weeye ta- waxaa lo- meesha yeelaa waxa weeye dastuurkan baarlamaanka soo socda mau diri karnaa mase waa ka shaqayn karnaa waan ka gaari karnaa intaas waaye inta ugu muhiimsan haye iyo saaxiibkay eh, yaasiin oo dhahaayo een, qoraalka ku jiro waa khaldan yahay hadduu qoraalka uu ku jiro khaldan yahay baarlamaanka imaan doona hab- ha ha wanaajiyo ha wa- eh, muxuu ahay dadka annagayna la mid yihiin waaya aan ku Waa dad weydiiyo dastuurka aan ku weydiiyo adiga korshaqayn daahir doono. Inuu adiga ay Waad taagan wada tahay, hadlaysaan.
qoraalkaaga gacantaada adigaa ku soo qoray raalli ahaada baarlamaankan hadda maanta jooga labaatanka agoosto we- wixii ka dambeeya fasax uu galayaa fasax markuu galnay inuu kalfadhigiisa imaan doono een, een, een, uu soo noqon doono fadhi sagaalaad ee, kalfadhi sagaalaad inuu imaan doono in kale allahu aclam doorashada dalka ka dhacaysa ba- ma miiskii baan ugu tagnaa oo eh, hadhowta dabaaldane muxuu wahay iyagaa iska soo wax iska soo bilowdo balse dadaalkii iyo juhdigii aad yaasiinow soo samayseen ayaa la gudbiyaa oo baarlamaanka tobanaad u gudbinaa waa intaa tan kale oo aan jeclahay waxaa weye mawduuca waa intaas bas ayaan ka bixin oo doorashada iyo sida ay u dhici doonto iyo yaan laskula sii daaran baashe hanoo xakamaysnaanta doodo laakiin aniga waxaan leeyahay waxa weeye inaan gudbinno dadaalkii ay guddigii ay soo sameeyeen uusan dhicisoobin oo u gud- aan u gudbinno baarlamaanka tobanaad ee imaan doona waa tahay waa dad waxgal ah waa dad la soo doortay annaga kama gaarno waktigaan noo saamaxaynin inaan ka shaqayno in qaladka oo yaasiin oo Yaasiin.
qoraaladaas ku arkay oo iyaga kasoo fakatay oo gacantooda soo dhaaftay inay aan- aan ansaxno kama gaarno wakti uma hayno waa yahay marka mar yaasiin haddaanan wakti u haynin kan dambe oo afar sano maandayda haysta ayaa Waa ta- wanaajin doono qaraarka oo guddoomiyaha baarlamaanka ee uu da- u akhriyey aan ansixino aan aan ugu dhigno muxuu ahay hadiyada aan ugu dhigno inay ka shaqeeyaan sida annagaba shalayto noogula soo gudbiyo waa la yiri garta noogula amini oo la yiri baarlamaanka sagaalaad ayaa ka shaqaynaya dastuurkan annagaa noola igmaday annagana inaan u igmano waayo baarlamaanka soo Waqtiga- soo- waqtiga aan- oo imaan doona waqtigaan ku xisaabtanno waqti uu helayay inta warka meesha yeela waa intaa ma aha inta suukan waxaa laga bedelo waxaa kala kordhiyo waxaa laga dhimo ma aha xildhibaan yaasiin cabdiseed adigu waad maqashaa sida uu u dhigaayo ee daar amiin jeesow dabcan guddigaana waad ka mid ahayd marka maxaad ku diidan tahay sida uu u dhigaayo warka yaasiin ee- ee daahir meesha indha indhacadayn maaha moogta waxaan ka hadlaynaa waa inaan dadka soomaaliyeed fahansiinaa waa garta waxa soco meesha yaalla waxay yihiin maaha in layska murmo iyo meesha hadal ma yaalla haye waxaan ku yidhi koob iyo tobankii koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo lix iyo toban ayaanu ansixinay arrinta uu daahir amiin jeeso ka hadlayo oo ah in baarlamaanka federaalka soomaaliya inuu baarlamaanka soo socda u gudbiyo mataqaanaa oo u xil saarto dhamaystirka dastuurkii mataqaanaa la dhameyn waayo laba kun iyo lix iyo toban waxaan ka hadlaynaha waxa waaye qoraalkan kale oo hadda lasoo lasoo cusboonaysiiyey oo la keenay ujeedada ku jirtahay waxa waaye in misleading lagu sameeyo dadka in yacni in in la khaldo ayadoo ay saddex maalmood ka dhiman tahay waktigii uu ka ekaa afar sano ee baarlamaanka ayadoo ay saddex maalmood ka dhiman tahay in la keeno marka warbiximo xambaarsan yacni arrimo mataqaanaa kayru dastuuri ah in ay ka yimaadeen baarlamaanka federaalka inay ka yimaadeen waxa uu daahir amin jeso marka uusan fahmin oo rabo oo inaan xusiyo waxa weeye xildhibaan baa tahay waxa la mataqaanaa adiga waa inaad akridaa sida xildhibaan dalha u sheegay xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay wax kasta oo loo soo gudbiyo oo la keeno baarlamaanka Laakiin Inuu waqti- akhriyo, ka baaraandego markaas kabacdi Mhm.
uu asaga yani waxa hadda laga hadlaya waxay tahay taladii baarlamaanka federaalka ayaa baarlamaanka federaalka ayaa wuxuu idiin soo gudbiyey sidii uu asaga u arkay inay la tahay wax kabedelka dastuurka marka su-aasha isagaan dib ugu celinaya Hadda dastuurka aniga ma keenin sahra dastuurka aniga ma keenin Dastuurka- asaa keenay.
dastuurka guddiga Hadduu qalad keenay.
ku jirna Waa asaga as- asaa sababteeda iskale marka waxaa la rabaa in isagii u ogolaado in baarlamaanka soo socdo loo gudbiyo intaas waa inta meesha yeelay waa yahay een, xildhibaan yaasiinow waqtiga waqtiga waqtiga aan aan fiirino Dhammaystiro.
bal waa yahay yaasiin yaasiin waxaan ka hadlaya waxay tahay asahre meeshaan ma ya- meeshaan ma taallo meeshaan ma yaallaan wax oo yacni qaraar baarlamaani ah oo intuu ka baaraan degay uu gudbinaayo annaga taladanadii ahayd baarlamaankaas inuu dhammaystiro waan gaarnay arrimahan kale oo kayru dastuuriga oo laga hadlayo leeyahay guddiga ayaa waxay soo doorteen xulashada ugu wanaagsan inay tahay in la sameeyo madaxweyne keliya oo awoodda la ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro in aqalka sare meesha laga saaro in maxkamadaha meesha laga saaro ma aha tala ka timid guddiga guddiga mataqaanaa tala ka timid ma aha tala baarlamaanka federaalka uu gaaray oo mataqaanaa uu ka munaaqashadana ma aha mana doonayno in mataqaanaa dadka lagu khaldo baarlamaanka soo socda lagu khaldo waxaa iyo wax lamida oo mataqaanaa aan ka imaan baarlamaanka federaalka soomaaliya maxaa guddigiin idin kala jebiyey aan Allah ki- aan ku Allah ki- weydiiyo yaasiin Saare- Saare yaasiin asaga soo ii ma kaadi qorino asaa soo qori Ii kaadi asaa waaya, baarlamaanka daahir.
u soo gudbiyey asaa la fiiri ninku dhahaayo ma aragtay adiga weliga qoraalkan anaa soo qoriya akri waa halaysan yahay waa qalad waaye taas waa tahay Baarla- wax baarlamaan buu ku anahay diidan yahay xildhibaan anahay baarlamaanka tobanaad hadduu qalad kaaga soo dhacay xataa asaa ka saaraya aan u dirno aan ismaqalno aan ismaqalno aad waxaa ugu ugu ugu Ay.
aanaad nasiib ugu leenahay gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka jooga meesha ku jira marka daayir doodiisa macno ma yeelanayso waayahay een adiga siyaasadda kaaga dhex muuqata yaasiinow adigoo soo koobaya guddigii waxaad ka mid ahayd arrimaha federaalka ee arrintan soo waday muddada Exactly.
Waxaa- Anaa la soo qoriyey fariinta waxa kaaga muuqata maxay tahay maanta waxa maanta aad ka dhex aragto dulduleelada waktigii ugu dambeeya ayadoo la joogo markii la gudbin lahaa een cutubyadan maxaa kaaga dhex muuqda siyaasadda dahsooneed aragta maxay tahay iisoo koobna siyaasada dahasoona aan arkayo oo ku dhex jirtaa waxay tahay ciwaanka ah horta in guddigu dooro saddex doo- saddex xulasho mid ka mid ah oo ah in la baabi'iyo aqalka sare inay doortay macnaha waxay ka hor imaanaysaa qolada xagjirka oo arrimaha federaalizmka ka soo horjeeda ayaa waxay doonaysaa inay barnaamijkan u isticmaasho tala ka timid baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliyana waxaa la yidhahdaa baarlamaanka federaalka soomaaliya haba yaraatee waxa weeye marka waxay isku dayayaan waxaa la doonayaa in laga leexdo nidaamka federationka ayaa la doonayaa in laga leexdo waxaa la doonayaa in lagu carqaladeeyo mataqaanaa degenaanshaha iyo siyaasadda dalka waxaa la doonayaa in mataqaanaa meel looga dhaco wax alaaliya wixii lagu heshiiyey waxaa ka muuqanaya marka waxa waaye group xag jira oo anti federaal ah oo awalna dastuurkan mataqaana horey ugu soo cayaaray haddana weli ku dhex jira mataqaana mana aha mataqaana inay isticmaalaan baan ujeedaa anigu madaxa mataqaana magaca mataqaana xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya waayo halkaa dastuurkan u tagaayo ayagaa xor ah ayagaa waxay rabaan ka qaadanaya waxaanu qornay maxaa ugu soo reebi waayey sadeb intaas ii weydi maxaad ugu soo reebi waayey xubnaha guddoonka baarlamaanka uusan u sheego zahra daar adiga ii kaadi dalxaan siinaya zahra waayo zahra an- zahra waa tahay waa mahadsantihiin brofesor zahra dalxaan aniga een, eh, arinta a- arinta meesha ay aniga aan- yaasiino wax yar ii kaadi haddaad isku kor hadashaan laydima maqlaayo Waxa meesha ay tahay hadhowdi inaan ka abaar ayaa waxay tahay baarlamaanka awoodiisii dastuuriga ahayd ee sharci ahayd waxay noqotay mid mugdi ku jirta ee runta marka aan ka abaarno oo aanan caddayn awooddii siinaysay baarlamaanka inuu yahay kan sharciga waxna ka bedeli kara waxna ku dari kara waxna ka saari kara ama maaragtay kadibna wixii asaga ee la noqoto baarlamaanka marka go-aanka uu gaaro in madaxweynaha loo gudbiyo oo sidaa dikreeta uu kasoo saaro bas taatan nidaamkaasan baa lumay oo meesha aanan oolin oo baarlamaankii waxaad moodaa inuu ay adag kale oo ayaga madax banaan ee asaga ay isbarbar maaragtay yaac maarata uu ka jiro oo wixii hay-adahaasi xataa hadday soo gaaraan oo baarlamaanka loo keeni lahaa waxun bay ahaan lahayd horay waxaana looga ansixiyey wax kastoo madashu soo gaarto baarlamaanka la horkeenaya ma aysan dhicin wax kasta oo sharciga ah ee lasoo saarayo golaha sharci dejinta iskale qodobkii ahaa ma jirto baarlamaankani asagaa ku simaya ee ilaa baarlamaan kale laga helo qodobkii ahaa qaraarka hadda guddoonka ee rabo inuu ka ansixiyo baarlamaanka ayuu ku burinaya uu leeyahay baarlamaankani waxay ooga eg tahay shaqada bishan labaatankeeda ee agost sideebay isku qabanaysaa shaqada baarlamaankana way dhamaatay inay guddoonka qaraar ay rabaan inay baarlamaanka ay marsiiyaan haddana ay yidhahdaan shaqada xukuumadda waa sii wadanaysaa iyo madaxtooyada baarlamaankiina in la rabo kadibna in la geliyo fasax oo maarata oo oo oo oo oo marin habaabin ah oo la rabo in maaragtay hawshiisa gadaashiisa wixii la rabo la qabto wixii la rabo lasoo saaro wixii la rabo haddana isagoo taagan oo aanan xirnayn oo aan fasax gelin oo shaqadiisii sharciga ah ee isaga u wato ayaa wixii uu xaqa uu lahaa inuu asaga ka hadlo ama uu ka doodo ama wax uu ka bedelo ama wax uu ka yidhaahdo ayaa inta meel la iska laalaabay ayaa waxaa la yidhi maaragtay eh, sanduuq afar geesa inta loo diray ayaa la yidhi baarlamaanka hala mashquuliyo xildhibaane Saare- codkaagana wuu Saare gogo'ay waxa yar- daahir eh, amiin wax- jeesow saaray waxaan rabaa marka ugu horeyso saaxiibaday waa waa waa mahadsan yihiin Een, arrinta ah een, brofesoorka ah gud- ee baarlamaanka ee awoodda laga qaaday iyo waxaasoo dhan baarlamaankii kalfadhigiisii sideedaad labaatanka agoosto ayuu buuxsamaya fasaxuu galaya hadduu ee, doorasho ay dhici wayso waa soo laabanaya Waa tahay.
oo kalfadhi sagaalaad ayaa jiri doona haddii ay lasoo laabin waayo oo doorashadii sideen u sheegna ay Waa u isku kor dhacdana, hadlaysiin.
waa walilaahi alxamdu waa sida aan rabnay Xildhibaan Dalxa Iyo Yuusuf fasax iyo- iyo ayaa la gelaya dastuurkaas miiskaan ugu tagnaa mase waxaan u gudbinaa baarlamaanka tobanaad inta meesha taallaa waa taas aniga waxaan rabaa in la gudbiyo.
ha isku kor hadlina waa fadlan dadaal waa dadaal dheer oo oo muxuu waaye oo lasoo maray waay maxaa loo Waayo.
keeni waaye Yaasiin waxaan Habis leeyahay hor loo keeni waaye yaasiino waxa ka hadlaysan ood adiga ogtahay Professor Dalxa.
Xagjir haddii jireen iyo Ii yar haddii wax kaadi.
kale ay jireen ba adiga ka mid ahay dadkii qalin qalin horaadka lahay ee soo qoray ee soo habeeyey ee ba- baarlamaanka hor keenay haddii guddigaaga ay kaaga badnaadeen inaad ku qanacdid waay annagana aanan ka gaarin wakti aanan u heli karin inaanan aan ka shaqayno oo wixii qaldanaa iyo wixii idiin saxnaa aan midna idinku raacno inaan Waaye.
gudbinaa oo baarlamaanka tobanaad aan u gudbino waayahay way waayahay mudanayaal mudanayaal codka inaad wadaagtaan ayaa ka fiican inaad isku kor hadashaan oo hadalkiinana hadhowdi la fahmi waayo qof kastaba waxa uu qaba si degan ha u sheego kadibna si dadku ay idiin wada kala gartaan ee fikradihiina waa muhiim ee caqliga saliimkeed ka hadlaysaanna waa loo baahan yahay dooda Een, haddaan bal dib ugu soo noqdo ee xildhibaan yaasiin ee cabdiseed adigu guddiga ayaad ka mid ahayd waa diidan tahay wakhtigan sida guddigaaga ay wax u wadaan ee dhinacyo ayaad u kala jabteen sidee ku suuroobaysaa berri inaad baarlamaanka hor keentaan oo sabti ah een cutubyadan dastuurka adinkiiba haatan aad isku khilaafsan tihiin sahre horta aan kusoo xaro horta guddigu barnaamijkan baarlamaanka ma horkeeni xildhibaanaduna xildhibaanaduna way og yihiin baarlamaankay fadhiyeen guddoomiyaha waa guddoomiye laakiin wuxuu guddoomiyaa waxa guddigu la ogyahay buu guddoomiyaa waxa weeye laba laba waxa weeye qoraalka midna waxa akhriyey guddoomiyaha guddiga meel guddigu inta isaga yimid uu barnaamij ugu soo gudbiyey oo ay guddoomiyuhu kala tushata ma jiro annaga xildhibaanaan nahay waa isnaqaanaa baarlamaankiina waa joogaa xildhibaanadii kale waa jooga arrintani waxa waaye arrin annaga guddi ahaan aan naga imaanin baarlamaankan annaga barnaamijkan maana keenin barlamaanka barnaamijkan keena wuxuu ahaa wuxuu ahaa qorshihii ahaa war dastuurkii wuu dhammaanayaa laba kun iyo lixyo toban bay ahayd in mataqaana laga shaqeeyo wuu socon waayey sideedana waxa waaye qaabka dastuurkan loo loo wax looga qabanayo iyo sida uu yahay waa wax dastuurka laftigiisa ku cad waaye ma aha baarlamaan hadda intuu fariisto xataa dastuur ma bedeli karo Waa dastuurkan afti aftibuu u baahan yahay la tashi dadweyne u baahan yahay wuxuu u baahan yahay process dheer oo la maraayo maxaa intaas u haysateen Annaga shaqsi ahaan, xataa annaga guddiganaga xataa guddiganaga magaciisa waxaa la yidhaha guddiga la socodka la yidhaha annaga xataa xaq uma lihin in annaga ba- mataqaana aan dastuur qorno annaga waxa waaye inaanu guddiga madaxa bannaan u dirno cutubyo ka mid ah si ay kala uga soo bixiyaan kala soo jeedintaas annaga ay nagu soo celiyaan markaan annagu fiirino inaan baarlamaanka u gudbino baarlamaanku markaasay uu akhriyo isagu markaasay to markii baarlamaanka ay kasoo noqoto inaan shacbiga soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladaha aan la wadaagno waayo waaya marka waxa laga hadlayo waxay tahay hawsha hadda meeshaan taagan waxa waaye hawl guddigu keenay ma aha guddoomiyaha baarlamaanka ayaa hawshaan wada waraaqadan iyo qoraalkan asaga iyo guddoomiyaha mataqaana guddiga ayaa soo qoray waktigeediina waa la dhaafay baarlamaanka saddex beri baa ka hartay baarlamaanka soo socdaana siduu doonuu yeelayaa isagay u taallaa wixii aanu keena isuu wax ka qaadanayo iyo haddii kale annaga amar kuma siin karno laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego gruubka shaqadaan wadahay waxa waaye waa gruubka doonaya mataqaana dalkan inay unit transitionki ku celiyaan centralizationki ay ku celiyaan ay mataqaanaa ka dhigaan systemkii mataqaanaa eh, halka madaxa lahaa iyo mataqaanaa eh, maaragtay wixii maaragtay waa dalkan gartay maaragtay hadda yaasin eh, eh, uu kaga soo baxay siyaasadii mataqaanaa waadii hore uu kaga soo baxay Kaysaare, oo la doonayo in dalkan dib looga dhiso oo dhan bay no- waxaana ka hor imaanaya waayahay waxaan rabaa dadkeena u sheego Ah, dastuurkii sir.
waa kusiinaa maaha wax profesor la isku haysta dalxaiiso aragtidanadii maaha wax la isku haysta waxa la isku haysta waxa waaye Okay.
camalka qeybi waay doonaya yaasinow Aan yaasinow qaadan- Eh, waayahay yaasin waktigan wuu wuu sii gabagaboobaya qof walba intuu ugu macquulsan uu ku Okay, koobi Zahra, kara ha okay.
kusoo koobo xildhibaan b- Ay, professor okay.
maxamed cumar dalxa cutubka sideedaad eh, cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaadba waxa ay ka hadlayaan awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha En, waxaa la dhahay afar afar dowladood oo hore oo hore loo soo dhaafa ayaa koob iyo toban ra-iisul wasaare lagu kala bedelay marka hadda qodobkan haddaanba eegno ee ka mida cutubyada haatan laisku haysto la gudbinayo bal qodobkan sideebaa waxaa la leeyahay dhinaca kale waxaa jiri doona ee, xulasho saddex qaybood ah sideebaa qodobkan oo ka mida dhibaatooyinka ugu badan ee siyaasadeed ee soomaaliya haysta loo dejin karaa oo oo looga gaari karaa ee, xal rasmi ah haddaad ka doodeen aan ku weydiiye waa mahadsan tahay horta zahray aniga meesha labada saaxiibaday ee iyagu ay xoogga saareen ee gudbinta dastuurka ee qabyada ah ee guddiga soo diyaariyey iyo maaragtay aragtidooda meesha ee ay xoogga maaragtay ee u dhacayso aniga taa mid kasii duwan ayay u dhacaysaa aragtidayda xooggeeda aniga dastuurka in la gudbiyo guddiga inuu soo shaqeeyey een, eh, looyaradda een, marian cariif wax badan iyo guddiga inay soo shaqeeyeen iyo yaasiin iyo baarlamaanka muran kama qabo waana lagu kalsoon yahay shaqadooday soo qabteen laakiin aniga waxa aan ka laakiin taaganahay waktiga ee dooda dibudhaca la waxay tahay diidan yahay iyo- goorta la keenay Ha.
qodobada hadda adiga aad leedahay goormuu ka doodayaa oo xildhibaan fursadaasi mala siiyey ee xilligii ku habboonayd guddiga shaqadiisa u qabsaday inuu baarlamaanka albaabkiisa furnaado oo shaqadiisi uu soo qabsado kadibna ama ha ku raaco ama ha ku diido talooyinka waxna ha tuuro waxna ha ku biiriyo horta baarlamaanka maxaa u diiday waktigiisii ee xaqa uu lahaa iyo awoodiisii ka qaaday ee xilli haddana inuu guddoonka warqad lifaaq ah oo asaga ee ku qoran Waay, ee uu adiga leeyahay doodaada waa shaqada gartay.
baarlamaanka waxay Dhinaca- ku eg tahay labaatanku Ah.
zaara meesha aad u fiirso waxaa ku jiro qaraarka waxaa ku jirto meeshaasi taako ayaa ku jirto oo baarlamaanka hadduu ansixiyo qaraarka ee guddoonka uu soo diyaariyey inuu baarlamaanka labaatanka isaga uu inay ooga eg tahay ee laga ansixiyo shaqadiisii oo dhan mar dambe wax baarlamaan ee shaqo u yaalla ama fasaxa aado ama gurigiisa aado Waa oo laisku xirmay.
soo noqonayo ma jirto Mhm.
cidda maandaysa wadanka iyada u yeelan doonta inay ku xukuntane waxay noqonaysaa wixii baarlamaan ka soo haray ama marshal low ha lagu xukumo ama eh, ma aragtay eh, ama ama madal ha lagu xukumo ama haddii la rabo ma aragtay eh, sidii la rabo kale ee ha loo degsado oo ayaga marka ay isku afgartaan eh, intii markaa kasoo hadha guddoonkana wuxuu doonayaa keligii inuu ku biiro madasha baarlamaankana uu iska biro shaqadana iyaga ula qabsado hay-adaha kale wixii markaas kasoo baxan ay ka dhaba kariinka ay noqoto
waa garta ugu dambeyntii bal Eh, aan Sare- siiyo eh, daahir amiin Saray, jeeso Ha, wa- Daahir.
waad mahadsan tahay walaal Een, markuu ugu horreysay yaan wakti badan la siiga dhumin dastuurka ee qaba qoraalka ah ama mid cusub ha soo bilaabaan Mhm.
ama midka hadda eh, yaasiin eh, uu ka qaylinayo qolada xag jariirada oo tobanka oo asaga isku jiray sida uu sheegayo Een, kooda ha la qaate dastuurka baarlamaanka tobanaad ayaan ugu igmanaynaa aan u diraynaa anagoo iska wareejinayna waajibkii shalayta nala saaray taawaata tan kale waxaan aniga aan hadalkayga kusoo koobanayaa oo aan jeclahay inaan kusoo koob xildhibaan xildhibaan waa in markuu hadlaayo markuu dastuurka fasiraayo markuu shacabka la hadlaayo markuu miidiya ka hadlaayo waxaa dalka danta iyo diinta u roon uu ku hadlaa saaxiibkay wuxuu leeyahay federal ay diidayiin federal adeer federal waa lagula qaatay dowlad goboleedkii ugu dambeysay wiigaan lagu dhawaaqaa ninkii malabka darduuranaya iyo ninkii kaleba laakiin waxaa la rabaa waxa weye waxa danteena iyo dalka danta iyo dadka iyo diinta ay ku jirta waa inaan markii hadlayna aan qiyaasteena ku aan ku salayna that is only waxaana anfacaya oo ummadda soomaaliyeedna anfacaya oo dadka soomaaliyeedna niyadooda soo dhisi karta waa garta saaro dhowr iyo si- lix iyo labaatan sano ka hor ayay dadkeena Saaro, niyadiisa saaro, dhammaatay oo ay maalinba hoos usii dhacaysa maanta niyaddii shacabka way soo kortay waxay heer waxay taagan tahay limid oon dastuur ka doonno oo aan nabad aan raadino oo wax walba aan raadino marka inuu dadkii eh, yaasiin kala xagxagliyo oo toban nin oo asaga ku jiro toban qof oo asaga ku jiro xagjariin iyo xagjar xagjacayl oo uu kala saaro anigu lama qabo baaliyaanan ka ahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waad mahadsan tahay eh, xildhibaan daahir amiin jeeso Sare.
waayo yaasiin seed aan ku siiyo bal ugu dambeyntii adna Eh, eh, saaxiibkay daahir waa runtii waa mahadsan yahay eh, laakiin waxaa fiican eh, wanaagga iyo waxa uu sheegayo inay mataqaanaa inuu eh, si uu u raaco inuu sharciga iyo qawaaniinta dadku degsaday uu ra- ay- dadku ay raacaan Mhm.
maxaa yeelay waxa waaye waxa dhan oo dalkan burburiyey waxa waaye waa iyadoo laga leexanayo nidaamkii iyo wixii biniaadanka ay ku heshiiyeen waxaan ka hadlaynaa yacni waxaan ognahay waaye wax dadka soomaalida oo dhan ay og yihiin waaye inay jiraan dad badan oo ku dhex jira systemka oo aan doonaynin wixii dadka soomaaliyeed laisugu keeni karo wixii dadka soomaaliyeed ay ku heshiiyeen aan doonaynin mataqaanaa in lagu shaqeeyo waxa annagu aan ka hadlaynana waxa waaye qawaaniina waaye qawaaniinta aan ka hadlaynahayna waxay leeyihiin wadooyin iyo dib loo maray leeyihiin ee ma aha wax aftahanimo iyo wax meelaha laga sheegayo Waa- anigu waxa aan taaganahay waxa waaye oo hadalkay kusoo gunaanadaya annaga waxaan rabnaa dadkan soomaalida waxay tidahdaa gadaalka gadaalka gaar goobdumis bay tidahdaa waxa waaye dastuurkan waxaan kusoo dhex jiray muddo waxaan ka tirsanaa baarlamaankii hore waxaan aqaanaa meesha ay wax ka khaldan yihiin cidda wax qasaysa cidda mataqaanaa mataqaanaa programkii hore oo maaragtay dastuurkan konton milyan oo dollar ay ugu baxday kuwii Waaye.
laga soo qaaday waaye kuwa dib hadda waxba ha noogu qasaya, celinina waxaan doonaynaa marka inaan ogaano taladaydu waxay tahay annaga shaqadii naloo diray laba kun iyo lix iyo toban waan qaban weynay baarlamaanka soo socda in loo daayo taladiisana go-aan waxaan ku gaarnay koob iyo tobankii lixaad midda hadda maanta la keenay ma aha mid meesha ku jirta mid loo baahan yahayna ma aha wixii aanu gudbin lahayn iyo taladaan gudbin lahayn koob iyo tobankii juun laba kun iyo lix iyo toban baan gudbinay dadka soomaalidana waxaan u sheegayaa baarlamaan wuxuu ku eg yahay agost twenty waxay ku eg tahay sabtida soo socota ayay ku eg tahay tala dambe oo laga gaarayo dibdiga soo socota qaraarkii aa la ansixinaya Waad dibdiga soo mahadsantahay.
socota ay believe it boqol kiiba boqol in la la- muxuu ahay la ansixinaya qaraarkii yaasiinow waayo labadiinaba dooda marka soo waa waa- dhankiina waa kasoo wareejinayaa Eh, professor xildhibaan eh, maxamed cumar dalxa maxaad adiguna daqiiqada ugu dambeysa kusoo xiri lahayd waxaan leeyahay bisha labaatankeeda aniga yaasiin sida uu qabo ayaan la qabaa oo haddii aanan baarlamaanka keenin maanday ama haddii la rabo xataa hala yidhahdo beesha caalamkaa ku dartay ama madaxweynaha ku daray xataa hala yidhahdo ama xukuumaddaa keentay ama baarlamaankaa qaraar ku gaaray annaga labaatanka ummadda soomaaliyeed dastuurkii lasoo saaray waxaa ugu qoran inay baarlamaankaga eg tahay walaalkaygana wuxuu leeyahay mahad daahir uu leeyahay qaraarkaa waa ansixinaynaa boqol kiiba boqol ansixin mayna boqol kiiba boqol sababtoo ah labaatan annaga haday nooga eg tahay waxba mani yaan awoodan wax ku ansixinaynaa horta waa inaan helnaa maaragtay awoodda sharciyeed ee labaatanka wixii ka dambeeya annaga aan ku hawlgeli karno ama aan ku shaqayn karno ma aha baarlamankan in la hoos geliyo waxyaabaha ee maaragtay qodobada qaarkood ee inta cover loosoo sameeyo oo kadibna maaragtay inta gacanta taaga la yidhahdo waa waxyaabaha lagu soo wangoobay xildhibaanadana waa uga digayaa saaxiibadayda inaanan faqradda koowaad ayagoona iska akrinin aanan qaraarkaasi la ansixinin waayo haddii ay ay ansixiyaan daaqaday ka degayaan waa inay ogaadaan arrintaasi waxaana shaqaynaya xukuumadda iyo wixii kasoo hara aad baan idinkugu mahadcelinayaa kulligiinba mahadsanidin xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a baarlamanka soomaaliya guddiga u qaabilsan arrimaha dibadda xildhibaan daahir amiin jeesow oo isaguna ah xubin ka mida guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee federaalka iyo sidoo kale yaasiin cabdi seed oo isna xubin ka ah guddiga arrimaha dastuurka u qaabilsan baarlamaanka hase yeeshee guddiga intooda badani ay ku kala aragti duwan yihiin arrintan doodeenna oo ku salaysneed guud ahaanba cutubyadan waxa ay yihiin iyo waxa keenay in lagu kala aragti duwanaado ayaan intaasi maanta kusoo afmeeraynaa intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana nabadgelyo
saare cabdixamed ayaa idinla socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad markalena kusoo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka faransiiska oo ka mid a dalalka qaaradda yurub ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ayaa dhowaan waxaa magaalooyinka ku yaalla xeebaha dalkaasi oo si aada loogu dalxiis tago xilligani kulaylaha ay soo saareen amar dabaasha loogu diidayo haweenka muslimka ah ee marka ay dabaalanayaan xidhan dharka asturan ee jirkooda qarinaya ee xijaabka arrintan ayaa waxaan wax ka weydiinay khadar axmed xasan oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka faransiiska arrinkaasi wuu jiraa waxaana ugu horreysay magaalada xeebaadka ku taala koonfurta waddanka ee koon oo toddobaadkii hore dhammaadkiisii maayirkeedu uu ku dhawaaqay in dhammaanba dadka muslimka ah ama dadka xeebaha soo booqanaya aanay la iman karin wax jirhkooda daboolaya isagoo ka wada dharka muslimka ay soo qaataan ama qofta dumarkii ay jirhkeeda daboosho taasoo muslimku u qaatay in iyaga farintaas ku socoto dhammaan waxaa markii uu mayrku soo jeediyey ama telefishinka ka sheegay hadalkaas guux fara badani ka dhex dhashay communitiga ama dadyowga muslimka ee waddankan ku nool iyaga oo baraha bulshada ama facebook ha noqoto ama ha noqoto telefishinka waddanka ha noqoto adeegsanaya inay aada uga xun yihiin in iyaga loo jeedo isla markiiba waxaa ku dhawaaqay iyaguna maalmo kabacdi gobolka baydug kali oo isaguna dhinaca ingiriiska xiga oo isaguna xeeb dheer leh ayaa isaguna ku dhawaaqay in uu dhammaanba mamnuucay dadka imanaya inay jirhkooda dumarku ay maaragtay wax jirhkooda qarinaya ay soo qaataan isagoo jalaabiibkii ama xijaabkii muslimka ula jeeda waxa iyaguna bastia magaalada dhaha iyaduna magaaladii saddexaad noqotay marka markii hore daliil baa jiray ama siyaasiyiin ka hadashay maayirka koon markuu arrinkaa ka hadlay oo kasoo horjeestay arrinkaa maayirkana ku sheegtay inuu ku degdegay arrinkaa laakiin hadda waxay u muuqataa in maayirkaas iyo gobolkaas uu helay gobollo kale oo taageeray fikirkiisii uu ku dhawaaqay oo iminka uma muuqato cid ka hadashay oo kale oo mas-uuliyiin ah oo arrinkaa aada uga hadashay sidii markii hore looga hadlay xeerarkan cusub ee lagu diidayo in haweenka muslimka ah ee ku dabaalanaya xeebaha faransiisku ay xidhaan niqaab ama xijaab ayaa ah kuwa la xidhiidha weeraradii argagixiso ee faransiiska ka dhacay muddooyinkan u dambeeyey iyada oo ay jiraan sababo kale sida uu faahfaahinayo khadar axmed xasan sababta loo cuskanaya maayirkaas markuu hadlay wuxuu sheegay maayirka koon markuu hadlay wuxuu sheegay in jalaabiibka ama xijaabka ay mamnuuceen uu yahay ka asal ahaan ay ku abtirsadaan ama ay isticmaalaan qolyaha xag jirkaahi saynu la wada soconno waddankani wuxuu sheegtaa inuu yahay waddan laysiteeya shacabkiisa iyo dowladduba ay ku dhaqmaan marka waxaad u jeedaa waxay taabacsan yihiin mabda'a kala saaraya diinta iyo nolosha iyo siyaasadda waa sidaa mabda'aasay ayay ayay aaminsan yihiin sheegtaana inay ku dhaqmaan marka runtii mabda'aasuu daba socdaa sidoo kale waxaan oo dham waxay daba socdaan xuseenow weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada niis ee xee magaalo xeebeeda ah oo runtii dad badan oo muwaadiniina iyo dadka waddankan ku nool arg- argagax fara badan ku reebay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waxay ku dhawaaqeen waddankani inay samaynayaan xeer ilaaliya dadka muwaadiniinta ee faransi faransiiska xeerkaas oo isaguna muddooyinka soo socda la rajaynayo inuu soo baxo oo cabsi fara badan khaasatan communitiga muslimiin ama bulshada muslimiinta ee halkan ku nooli ay baqdin fara badan ka qabaan markuu soo baxo saameynta uu ku yeelan doono waxaan oo dhamina waxay daba socdaan qaraxyadii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay waddankan dowladda faransiiska ayaa shan sano ka hor go-aan ku gaadhay in la mamnuuco islamarkaana la ganaaxo haweenka muslimka ah ee xidhan niqaabka ama indhashareerka waxaana loo badinayaa in go'aamadani cusub ay yihiin kuwo arrintaasi xidhiidh la leh labadan arrimood xidhiidh weyn baa ka dhexeeya maadaama ay yihiin lebiskii ama dadka muslimka u gaarka ahaa marka maadaama iyagu ay leeyihiin inkastoo iyagu ay leeyihiin maaha wax muslimka aan ku barbar bartilmaameysanayno haddana waxa weeye waa lebiskii ama dharkii u gaarka ahaa dadka muslimka ahaa markii hore waxaa la mamnuucay niqaabka oo inanta niqaabka sidata ama qofta dumar ah niqaabka sidata ganaax lacageed oo dhan boqol iyo konton euro laga qaadayey sidoo kale waxaa la mamnuucay waktiyo kabacdi markii niqaabka la mamnuucay isagana xeer baa soo baxay mamnuucaya inay dadku ku tukadaan meelaha public ah oo haddii la arko qof meel shaarica oo public ahoo dadku iskugu yimaadaan ku tukanaya isagana boqol iyo konton euro oo ganaaxa laga qaadayo tan baa xigtay oo iyaduna daba socota marka dhammaantood dadyowga muslimka ay marka aada hadalkooda dhegaysato cadaadis fara badan aad ka dareemaysaa inuu jiro oo ku saabsan noloshooda ama ha noqoto meelaha dabaasha ah ee loo dabaal tago oo la isku sii daayey dumar iyo ragba la wada dabaasho oo aan waddanka la ogolayn hablaha dhalinyarta ah iyaguna iskuullada dhigta oo waddankan isagana aan la ogolayn inay la tagto iyada oo madaxuu asturan yahay oo iyadana haddii ay la tagto iskuulka laga soo caydhinayo wararkan ugu dambeeye soo baxayey oo iyaguna kuwaasun lamid a waxaasoo dhami waxay tahay waxyaabihii hore waxyaabo la mid ahoo ay dareemayaan baa jira oo ay kuwaas ka mid yihiin
intaasina dhegaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka waxaadna ka dhegeysaneysaan laanta af soomaaliga ee v o a ee magaalada washington dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii cayaaraha waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta cayaaraha ciyaaraha olombikada ee ka soconaya waddanka braziil gaar ahaan magaalada rio de janeiro ayaa haddaba biliiska magaalada rio de janeiro waddanka braziil ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay been abuur ahayd warar ay baahiyeen dabalyahano waddanka maraykanka u dhashay oo dhowaantan sheegay in lagu dhacay gudaha waddankaasi braziil gaar ahaan magaalada rio de janeiro xili ay ku guda jireen kalaab lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada rio baaritaano ay biliiska sameeyeen ayaa waxay sheegeen in sheekadan ahayd mid lamala awaalay islamar ahaantaasina aanay haba yaraatay waxba ka jirin ryan lasht jack coger gener bents iyo jemi vegan ayaa la sheegaya in dhammaantood ay ahaayeen kuwo loo haysto eedeymaha inay biliiska iyo bulshaduba been u sheegeen oo ay sameeyeen arrin aan jirin waxaa taliyaha biliiska ee magaalada rio de janeiro waddanka braziil oo shir jaraad ku qabtay shalay gelinkii dambe magaaladaasi fernando veloza uu sheegay in laga arki karayo kaamirooyinka waxduuba ee dhinaca nabadgelyada lagu talagalay c c t v camera in ay muujinayso in afartan ruux ee maraykanka ahi ay soo galeen meel gaasistation ahi oo batroolka iyo alaabaha yaryarka lagu iibiyo dabadeedna iyaguba ay halkaa dhibaatooyin ka geysteen mid ka mid ah afartaasi dabaalyahan ayaa waxa uu sameeyey in uu waxyeelo u geystay gaystashanka iyadoo markii dambe xogaa lacag ay iska bixiyeen dabadeedna ay tageen waxaa sidoo kale lagu eedeynayaa inay burbur u geysteen musqushii ay isticmaaleen ee gudaha gaystashanka waxaana taliyaha booliisku uu sheegay in uu u malaynayo in sababta sidaas ay u sameeyeen ay ahayd iyagoo cabsana kow iyo iyagoo markaasi ay la socdeen gabdho kale oo aysan doonayn in bulshadu ay ogaato maadaama gabdho saaxiiba ay lahaayeen waxa uu sheegay taliyaha booliisku in afartaasi dabaalyahano ay magaalada rio de janeiro kaga fadhiyaan inay raaligelin ka bixiyaan sumcaddarrada ay u geysteenna ay kala xaalaan mid ka mid a dabaalyahanadaasi oo ryan loshk la yidhaahdo ayaa la sheegay in maraykanku uu soo galay isniintii hase yeeshee laba ka mid ah dabaalyahanada ayaa garoonka laga celiyey arbacadii xilli ay isku dayayeen inay u soo safraan waddanka maraykanka haddii dhegaystayaal dhinaca kale ciyaaraha aynu gudagelnay ee olombikada usain bolt ayaa mar kale ku guulaystay abaalmarinta biladda dahabkahi ee orodada labada boqol ee mitir kadib markii uu orday orodkiisii labada boqol ee mitir ee ciyaaraha ka soconaya magaalada rio de janeiro waddanka braziil dhinaca kale ayaanla suleymaan oo ah orodyahan waddanka jabuuti u dhashay ayaa isaguna waxa uu u soo gudbay kama dambaysta ciyaaraha orodada ee kun iyo shanta boqol oo mitir kadib markii kaalinta labaad uu ku dhammaystay ayaanla suleymaan oo hore bilado kala gedisan ugu soo guulaystay tartanno kala gedisan ayaa doonaya in tartannada hadda ka soconaya ee ciyaaraha olombikada waddanka braziil uu bilado muhiim ahi ku guulaysto waxaana faynalaha kun iyo shanta boqol ee mitir uu ordi doonaa maalinta sabtida ee soo socota dhinaca biladaha haddaan idin dulmaro dhegaystayaal waxaa weli ugu horreeya oo hogaaminaya waddanka maraykanka oo ku guulaystay boqol biladood wadarta guud marka laysu geeyo waxaana ku soo xiga waddanka china iyadoo great britainna uu yahay kaalinta saddexaad faynalaha ayaa la ciyaari doonaa maanta ee dhinaca gabdhaha kooxaha kubadda cagta gabdhaha ee waddanka braziil ciyaaraha ka soconaya waddanka sweden ayaa la ciyaari doona waddanka germany iyadoo sidoo kalena kaalinta saddexaad ay u tartami doonaan waddamada braziil iyo canada oo hablahoodu ay ciyaari doonaan sidoo kale maanta waxaa furmi doona horyaalka laliigaha dalka spain kulanka dhici doona waxa uu yahay deportivo la caronya ayaa la ciyaari doonta naadiga eber halka usasoonana ay u socdaal doonta naadiga malaqa horyaalka waddanka ingiriiska ayaa sidoo kale kulmo ka la ciyaari doona dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaas aynoo joogto
dhegeystayaala jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay xubintii cayaaraha waxaanu soo gaarnay qeybihii gebagabada idaacadeena habeennimo waxa aynu idinku dhaafeynaa oo idaacadda aynu kusoo gebagabeynaynaa heeskii jaceyl dhiig ma lagu qoray waa anigoo axmed cali sheekh ah jamaal iyo ayaan waxaanu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelya